Munaasabadan oo ahayd mid lagu dhiirigelinayo ku dhawaad boqol arday oo dhammaysatay kuliyadaha kala duwan ee Jaamacadda Balaasma ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas'uuliyiin ka tirsan jaamacadda, wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabelle, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, maamulaha jaamacadda Balaasma Cabdulaahi Bashir Diinleh ayaa daahfuray munaasabadda.
run ahaantii bahda jaamacadda balaasma maanta waxay u tahay maalin weyn sababtoo ah waxaan macsalaamaynaynaa arday muddo afar sano ah wax soo baranaysay juhdi iyo dadaal soo geliyey inay hadafka maanta ay gaareen ka mar- ka mida dhaliyaan waalidiintii iyo macallimiintii kusoo dadaashayna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaan leenahay mar kale iyo mar kale aad iyo aadaa ugu mahadsantihiin midhihii aad ku dadaalayseen maanta hortiina ay joogaan ayagoo diyaar u ah inay dalkooda iyo dadkooda wax ugu qabtaan wixii ay barteen dhammaan kasoo qaybgalayaasha mar kale waxaan idin leeyahay soo dhowaada ku soo dhowaada gacmo furan waa ku mahadsantihiin ajiibka aadna soo jiibteen Een, xafladaynin waa inoo furan tahay dhanka kale qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa hambalyo u dirtay dhammaan ardayda qalin jebinaysay ardayda marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba hambalyo hambalyo hambalyo Een, marka xiga waxaan salaamayaa si guud een, heer federaal heer member state iyo heer degmaba iyo xarunta jawhar idinka isku duuban asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh Een, haddii shalay xarunta ay ku soo gaartay jawhar ayadoo graduation ah maantana insha allahu tacaala horena idinkugu soo gaarto waxaan idinkugu hambalaynaynaa insha allahu tacaala inaa idinku soo gaari doono ayadoo heerkii ah post graduation insha allahu tacaala waxaan marka hore u hambalyeynayaa qalinjabiyaasha jaamacadda balaasma dufcada sideedaad dadaalka iyo dhabar adeega iyo kadhiidhinta ay muujiyeen waan ku ammaanayaa waan ugu hambalyeynayaa waxaa aad ii farxad gelinayo in kuliyadaha qaar marka la fiiriyo ee dumarka maaragtay ka tiro badan yihiin wiilasha aadaan maaragtay inoo farxad gelinaysaa inay dumarku wax bartaan anagoo ognahay in saacidaad aanan ka helin ee, familada qaar qoysaska qaar bulshada qeybaheeda kala duwan anagoo ognahay inaan saacidaad ka helin dhanka waxbarashada marka loo fiiriyo oo maahmaah dumarka loo sameeyaa jirto ay dhahaan ee, gabar wax barata jika u dambeyso waxaan rabnaa in maamahadaas la burburiyo waxaan leeyahay ardayda maanta ee qalinjibisay ee dufcaddii sideedaad ah haddana isugu jirto qaybaha kale kalaba bedelan ee, muxuu ahaay shar maanta ay ku qalinjibinayaan waxaa hubaal ah in qaybta qaybta kaleba inay support u tahay oy kaalmo u tahay ugu dambeyn mas-uuliyiintii ka socotay maamulka hirshabelle ee kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa sheegtay in ay garab taagan yihiin ardayda qalinjibisay islamarkaana shaqaaleysiin doonaan ardayda qalinjibisay aadka u quruxda badan ay ku qalinjabinayaan runtii waa munaasabad aada u qiimo badan Een, wasaaraddu waxay ku faanaysaa Een, runtii ayna leedahay wasiirada iyo madaxda hirshabelle ee meesha joogto ardaydii een, wasaaraddu ay juhdi gelisay macallimiintii profesoradii wax soo bareen maanta waxay joogaan ee, heer qalinjabin waxayna u baahan yihiin inay ka gudbaan marxaladdii ay soo mareen ay u gudbaan inay ku shaqo galaan waxay barteen wasaaradaha muhiimka ah waa noo joogaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda ganacsiga dhammaantood waxaan leenahay waxaan ku wareejinayaa mas-uuliyad ah in ardaydan ee, hirshabelle wax ku baratay magaalada joor caasimadda wax ku baratay in la siiyo mudnaanta Een, maanta farxad ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno een, xafladan farxadda ah ee ay maanta ku qalin jibinayaan ee, ardayda aan soo baratay muddada dheer afarta sano ah runtii wax noogu bannaan inaan hambalyo dhahno waaye anuu ku hadlayo magaca wasaaradda beeraha waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan gaar ahaan kuwa soo bartay arrimaha beeraha waxaan leenahay kusoo dhowaada beerihii hirshabelle ku soo dhowaada wasaaradda beeraha ku soo dhowaada garab istaag in loo sameeyo dadka beeralayda ah iyo aqoontiina si loogu faa'iido xilligii marka wixii aad soo baratay wax lagu leefi lahaa waa waxaan ballan qaadaynaa inaan gacmo furan ku soo dhoweyno mar labaad iyo mar saddexaad hambaliyo soo dhowaada hambaliyaa leeyahay waxaa halkan khudbada laga jeediya lagu sheegay wasaaradaha waxbarashada iyo shaqada iyo arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyo aada loo xusay in intaan oo dhan ay sugayaan horta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waa wasaaradda qaabaysa siyaasadda shaqada keligeed shaqaalo ma qaadato u gaar ah ma jirto laakiin waxa ay si weyn ugu lug leedahay dhammaan shaqaalaha ay qaataan wasaaradaha dowladda hirshabeelle marka maanta anoo fursadda iska faa'iidaysanaya wasiiradii ugu muhiimsanaayna qaarkood waa joogaan waxaan ka codsanaynaa in prioritiga kow laba saddex la siiyo mar walba oo shaqaale la qaadanayo dadka iyo ardayda waxbaratay ee ku sugan hirshabeelle gaar ahaan caasimadda jowhar oo maanta qalijibintan ay ka socoto in fursadooda la siiyo wasaaradda sidoo kale waxa ay ka kooban tahay qaybta arrimaha bulshada iyo qaybta shaqada waxaan sanadkan wadnaa qorshayaal ballaaran oo ku saabsan in kor loo qaado shaqo abuurka dhallinyarada waxbaratay ay ka faa'iidaystaan dufacdan ayaa ah dufcaddii sideedaad ee ka qalin jibisaha jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar